qaramada midoobey ayaa sheegtay in soomaaliya ay u baahan tahay ilaa hal bilyan oo doolar si looga baaqsado macluul mar kale ka dhacda dalka qaramada midoobey waxay toddobaadkan sheegtay in soomaaliya ay wajahayso xilli roobaad kale oo aanay di'in roob ku filan waxayna ka digeen in meelo ka mid ah waddanka macluul ay ku habsan karto bilaha soo socda warbixin ay qortay wakaaladda wararka associated press waxaa inoo soo jeedinaysaa sahra ciidle nuur
madaxa xafiiska bini-aadaminimada ee qaramada midoobay ayaa salaasadii shalay sheegay in si deg dega loogu baahan yahay hal bilyan oo dollar si wax looga qabto baahida iyo macaluusha soomaaliya kusoo wajahan bilaha soo socda iyadoo la saadaalinayo bilaha soo socda in roob la-aantu ay sii jirayso martin griffits ayaa isagoo ku sugan magaalada muqdisho xilli uu ka warbixinayay xaaladda macaluusha ay soomaaliya qarka u saaran tahay sheegay in bilaha oktoobar ilaa disembar ay dhibaatadu sii badan karto wuxuu yidhi haddii aan la maarayn marxaladan xaaladdu waxay noqon kartaa sidii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo labadii kun iyo toddobiyo tobankii xafiiska bini-aadaminimada ee qaramada midoobay oo hoos yimaada xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay inay lama huraan tahay in la helo hal bilyan oo dollar oo dheeraada oo aanay ku jirin hal dhibic afar bilyan oo dollar oo hore qaramada midoobay ay ugu baaqday baaqaasi oo uu sheegay in si wanaagsan maalgelintiisu u socoto waxa uu u mahad celiyey hay-adda mareykanka ee u s a oo bishii julaay ku baaqday inay bixinayaan afar boqol iyo lix iyo toddobaatan milyan oo dollar qorshaha isku xidhka ah ka digista macaluusha ee hay-adda u s aid ay samaysay ayaa warbixinay isniintii soo saareen ku sheegay in macaluusha la filayo in ay saddex meelood oo soomaaliya ka mida aada u taabato kuwaasi oo u badan gobolada baay iyo bakool dhammaadka sanadkan in ka badan toddoba milyan oo qof oo ku nool soomaaliya ayaa haatan u baahan gargaar deg dega oo lala gaadho si looga hortago nafaqodarro aada u daran oo dalkaasi ka dhacda islamarkaana loo yareeyo gaajada keenta dhimashada ee imikaba dalka ka jirta wadamada ku yaala geeska afrika waxay mareen afar sannadood oo isku xiga oo xidhiida oo roob la-aana amaba inta badan ay abaara jireen waxaanay saamaysay in ka badan labaatan milyan oo qof oo ku nool gobolka dunida ugu rabshadaha badan madaxa xafiiska bini-aadaminimada ee qaramada midoobay master grevits ayaa sheegay in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo w f p ay bixisay gargaar gaadhaya shan ilaa iyo saddex milyan oo qof oo soomaaliya balse inkastoo ay deeqdaasi badnayd haddana ay xaaladdu kasii dartay intii hore waxaanu intaasi ku daray in boqolkiiba sagaal iyo siddeetan deeqdaasi la bixiyey iyada oo lagu bixiyey qaab lacag ah oo lagu siinayay dadka iyadoo loogu dirayo telefoonadooda
mahadsaneed sahre ciidle oo noo soo jeedinaysay warbixintii associated bress